gudoomiye ku-xigeenka tuulada buurfuule cumar ciise cadaan ayaa sheegay inay toddobaadkan gudaheeda ugu geeriyoodeen afar caruura cudurka jadeecada iyadoo kuwo kalena ay bishan horraanteedii u dhinteen cudurkaasi sida uu sheegay tuulada buurfuule waxa ay saddex kilomitir u jirtaa degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe iyadoo aysan jirin wax daawo oo ay ka heleen dadka tuulada isbitaalka degmada mahadaay oo daawo la-aani ay ka jirto waa jirtaa cudurkaas jadeecada waa khayr ilaahay keenay cudurka jadeecada aada u saameeyay duulada buurfuule marka waa kheyr ilaahay keenay isbuucan hadda aan kasoo baxnay jimcihii lasoo dhaafay ilaa jimcahan maanta waxaa ku dhimatay saddex wiil iyo gawar wixii ka horeeyne wax kasii badanaa dhintay alxamdulilah waa ilaahay khayrkiis degmadii mahadayne daawo laguma haayo marka ilmihii jadeecada aaday u saamaysay qaar indhahay tirtay afkii wixii ka burbureen alxamdulilah wixii dhintayna waa dhinteen wax daawo hadda oo taakulayn aan gobolka iyo degmadaba aan ka hayno ma jiraan anigu ugu dambeeyey shalow dhint shalay oo khamiiste inta jiirta hadda wallaahi toban anigu way gaarayaan wax daawo oo isbitaalka lagu haayo male haddaa la tago isbitaalka waxay kuleeyahan anigu daawo jadeeca ma hayno marka waxaad samaynaysiin baashan daawada intay markii cirbidaa oo markaas daawo starofa loo gado markay qandhas biiso ay soo kacaan banaanka soo baxaan cunuga saddex cirbido starofa loo soo gadaa lagu dura alxamdulillah qolfi iyo wixii way ku istaagayaan toddoba cunug oo aniga dhalay saasoo kale waa ku dhacday todobadii alxamdulilah midaa dhintay inta kale waa ka taagaya alxamdulilah cirbidaas staroftaan la tacaalay kiiba saddex xabaa ku dhuftay alxamdulilah ilaahay qofkii wixii uga gargaaray cunuga dhintay wuxuu ahaay siduu ahaay wuxuu jiray shan iyo toban bilood bishaan aan kasoo baxnay horaanteedii dadkan oo ah beeraley ayaa kula tacaalo daawo dhaqameedka mareerka biyihiisa in ay ugu qubeeyaan caruurta sidoo kalena afka ay ka cabsiyaan marka ay ku arkaan xumadda ay dareemaan in ay tahay jadeeco waxa uu intaasi ku daray guddoomiye ku-xigeenka marka ay ka soo baxaan nabarro yaryar cunuga korkiisa in ay u adeegsadeen daawada qallajiyaha cirbadda ah oo ay ka soo iibsadeen farmashiyaasha gaarka loo leeyahay ee ku yaal tuuladaasi buurfuule inay jadeeca tahay waxaan ku ogaanay jadeecada markii ay qabato oo korkiisa ay kasoo dhalato waxaa la siinaya mareer iyo waxaasaa biyo lagu qasayo lagu qaweynayay afkana waa laga siinaya indhahana waa looga tafaayay markay kasoo kaceen oo ilaahay uu kasoo kaagiciyo banaanka ay soo baxeen qunfica ilmihii alaga reebi way qunfici marki laga reebi way dad xoogo adiga oo naga il roona yire cirbidaas oo istarabtada loo isticmaalo qunfican way kajoojiyeen saasaa loogu soo gaday cirbidiyaa lagu duray alxamdulilah qunficii wuu ka istaagay tuuladay taalaa tuuladay taalaa nimanaa daawooyinka meel u furtay oo farmashi aan oo yar oo sandaqad ee daawooyinka iyo dukaaman ah keeneen igaa laga soo iibiyay hasha cirbid waxaa laga soo siinaa toddoba kun aniga saddex cirbadaa lagu duraya qunfici waa alxamdulilah waa wuu ka kacaya waxa uu ka codsaday mas-uulka maamulka degmada mahadaay iyo maamulka gobolka shabeellaha dhexe in ay la soo gaaraan gargaar caafimaad oo ku aadan daawooyinka lagula tacaalo jadeecada maadaama fatahaadihii webiga shabeelle iyo ayax ay ka aafeeyeen dalagii ay ku tiirsanaayeen